wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa lix gaadiida ku wareejiyay wasaaradaha beeraha xanaanada xoolaha deegaanka tamarta iyo biyaha jubbaland lacagta lagu soo iibiyey gaadiidkan oo laga bixiyey mashruuca barwaaqe oo taageero bangiga adduunka ayaa loogu talagalay in gaadiidkan loogu adeego bulshada dowlad goboleedka jubbaland waxaana munaasabadda lagu wareejinaya gaadiidkan goobjoog ka ahaa wasiirada beeraha xanaanada xoolaha deegaanka tamarta iyo biyaha jubbaland wasiirka qorsheynta jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa sharaxaya mashruuca barwaaqe iyo sababta keentay in gaadiidkan la soo iibiyo inaan isugu nimaano munaasabadatan qiimaha badan ee lagu wareejinayo gawaaridan quruxda badan ee laga soo gaday mashruuca horumarinta biyogelinta horumarinta miyiga mashruuca la yidhaahdo barwaaqo mashruucan ulajeedadiisa ugu weyn waxaa weeye in lagu horumariyo biyaha miyiga si ay maxaa ladhahay ugu noolaadaan ama loo kobciyo waxaan la yidhaahdo xoolo dhaqata beeraleyda mashruucan magaciisa hore biyoola la dhihi jiray gadaala laga bedelay bishii labaad sanadkan ayuu ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibarre uu ku dahfuray magaalada muqdisho markiisii horena dowlad goboleedyada puntland iyo koonfur galbeed iyo galmuduga hore nooga horeeyeen dib ayaa looga soo daray jubbaland iyo hirshabeelle oo feeskii koowaad oo annaga hadda inoo maraya bilooyinkii lasoo dhaafana waxaa lagu jiray borosayskii iyo iyo howlgelintii shaqaalaha maantana waxaway miro dhalkiisii ugu horeeyey oo mashruucan waa kan waxawaaye gawaaridan halkan lagu wareejinayo aad baan uga mahadcelinayaa marka wasiirada saaxiibaday ah shaqadii aan soo wada qabanay bishii lasoo beelooyinkii lasoo dhaafay mashruucan intii la daafuray maantana aan soo wada gaarin natiijadan intaa kadib waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo intan iyo in ka badan in laga gaari doono mashruucan saaad ogtihiin barnaamijkan wuxuu lamaano leeyahay qorshaha horumarinta jubbaland jubbaland strategic development plan waxaa annagoo ka duulaynana aragtida madaxweynaha dowladda jubbaland iyo mudnaanta iyo himilooyinka uu waday oo ka mid ahaayeen horumarinta amniga iyo dib u xoreynta horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa ka mid ahaa tayeynta iyo dhisidda hay-adaha dowladda ay ka mid tahay waa componentkii aragtida madaxweynaha ay ka mid tahay in maanta wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda la tayeeyo gawaariyo noocan oo kale iyo wax ka badan iyo si dowladdu ay u fasiliteed garayso public serviceka ama waxaan la yidhaahdo adeega dadweynaha sarena loogu qaado dowladnimada aad iyo aada idinkaga mahad celinaynaa waxaan si rasmi ah rabaa inaan idinku wareejiyo gawaaridan marka insha allah soo dhowaada wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa intooda badan sanadihii lasoo dhaafay gaadiid kala duwan ay ku shaqeeyaan ka helay dowladda federaalka iyo hay-adaha taageera dowladda